bsmi اllahi الرحmn الرaxim alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bعdu qala اlimam abu ciisa الtirmidiy raximah اllah taعalى baabun abwaabu dacawaat ayaan ku dhex jirnay marka alimaam abu ciisa baabkan tarjamo la-aan ayuu sameeyey qala xadahanaa cabdullaahi bnu abi ziyaadi qala xadahanaa sayaaru qala xadahanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad can cabdiraxman bni isxaaqa can ilqaasim bni cabdiraxmaan can abiihi aabihina waa cabdiraxmaan bnu cabdillaahi bni mascuud can ibni mascuudi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laqiitu ibraahiima ibraahim ayaan la kulmay leylata usriya bi habeenkii la idheelmiyey ayb can ibni mascuudi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama waxa uu yihi laqiitu ibraahiima ibraahim baan la kulmay buu yihi nabiga leylata usriya bi habeenkii la idheelmiyey faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow aqri ummataka ummaddaada gaar yacni iga gaarsii oo yacni ku aqri minii aniga xaggayga asalaama salaan wa akhbirhum u sheeg ana aljannata jannada tayibatun inay tahay mid wanaagsan aad u wanaag dayibatu turbati ciiddeedu miday aad u wanaagsan tahay inay tahay cadbatu lmaa'i biyaheedu ay macaan yihiin wa annahaa jannada iyaduna qiicaanun waa dhul bannaan waa ban qiicaanun waa jamcu qaacin waalqaacu alardu almustawiyatu waa dhulka siman ee haddii la yidhaha marka dhul bannaan waayo ishkaal baa imaanayo ishkaalkaas waxa uu yahay jannada waxaaba janno loogu magacaabay geedo isgalay inay tahay ee dhulku markuu geedo ka baxaan oo geeduhu ay isgalaanna oo isqabsadaan qur-aankan alla waa ka dhahaya wajannaatin alfaafan iyo yacnii waa qiicaan oo dhul bannaan waayo say isu keenayaan marka ishkaalkaas marka aimada laba siba waa uga jawaabaan mid waxa ay yidhaahdaan dhulka jannada yacnii waxa uu ahaa dhul bannaan kadib ayaa marka yacnii waxaa lagu tallaalayaa geedo iyo beero calaa xasabi acmaali alcibaad dadka yacnii acmaashooda iyo dadaalkooda iyo ayaa ilaahay ugu ugu abuurayaa beero laakiin marka hore inaha qiicaanun taas beeruhu marka waxay imaanayaan acmaasha dadka iyo dadka dadaalkooda iyo cibaadadooda iyo ayaa loogu sameynaya xadiidkanna macnahaas waa laga fahmayaayo laa xawla walaa quwata ilaa billaah waa tallaal aada geed tallaalanayso jannada aada ku tallaalanayso ayb macna sidaas weeyaan macno kalena waxaa la yidhaahdaa alla subxaanahu watacaala fadligiisa ayuu geedo jannada dhexdeeda iyo qusuur iyo guryo ayuu u yeelay dhulkan bannaanna meelaha aan geedaha iyo qusuurta ahaynna waa dhul bannaan calilqaarina aduu sidaas oo kale u sheegay ayb wa ana khiraasahaa tallaalkeeda subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar qaala wafi lbaabi can abi ayuuba qaala hada xadiidun xasanu gariibu min hada lwajhi min xadiidi bni mascuudin qala xadahanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa yaxya bnu saciidi wahuwa alqaطaan qala xadaanaa muusa aljuhaniy wa huwa muusa bnu cabdillaahi aljuhaniy abu salamata alkuufiy hiqat caabid qala xadaanii muscab bnu sacdi can abiihi ana rasuula اllahi sal l slam qaala lijulasaa'ihi nebiga wuxuu ku yidhi dadkii la fadhiyey ayacjizu axadukum midkiin maka caajizayaa an yagsiba inuu shaqaysto alfa xasanatin kun xasano fasa'alahu saa'ilun mid weydiiyaa weydiiyeyoo min julasaa'ihi dadkii fadhiyey ka mid a dadkiisii la fadhiyey kayfa sideebuu yagsibu u kasbanayaa axadunaa midkeen alfa xasanatin kun xasano qaala wuxuu yidhi nebiga yusabixu axadukum midkiin waa tasbiixsanayaa mi-ata tasbiixatin boqol subxaana allaahi tugtabu lahu waxaa loogu qorayaa alfu xasanatin kun xasano leanna boqol jeer markuu subxaana allahi yidhaahdo alxasanatu bicashri amhaaliha xasanadiiba waa toban boqol marka toban lagu dhuftaa waa kun xasano marka ayb waxaa laga qaadanayaa marka adkaarta maalinkii qofka uu aqrinayo waxaa ka mida boqol subxaan allahi inuu akriyo ayaa ka mid ah ayb wa tuxadu canhu waxaa laga dejiyaa alfu sayi-atin kun sayi-ana waa laga tirtiraa meeshan marka wa tuxadu riwaayada muslim waxay leedahay ow tuxadu nusaqa yacni imaam muslim nusqooyinka musaxixu muslimka ow tuxadu meeshaana marka baxhi baa marka alimaamu nawowi uu ka ishaaray wuxuu yidhi haakada fi caamati nusakhi saxiixi muslim nusakha saxiixu muslim badankood sidaas waaye ama dhammaantood ow tuxadu bi-ow ow ayay ayaa ku jirta waaw ma aha wa fii bacdihaa nusakha qaarkoodna wayua wa tuxadu bilwaawi waa waaw yani nusakha badankood waa ow qaarna waaw wa qaala alxumeydiyu kitaabkan marka xumeydi fi ljamci bayna asaxiixayn marka la rabo xadiidka sidaan oo kale riwaayadiisa iyo kayfiyada loo soo wariyey ow iyo wa iyo waaw keliya inay tahay iyo in kale iyo meelaha marka axaadiidta saxiixeynka riwaayaadkooda iyo wixii markaa yacni riwaayaadka qaar aynan sheegin wixii ay sheegto isagaa loo ictimaadaa waa marjic marka walidaalika marka imaamu nawowi isagoo u laabtay aljamcu bayna saxiixeynka marka wuxuu yidhi waqaala alxumeydiyu fi ljamci bayna asaxiixayn kada huwa fi kitaabi muslim kitaabka muslim sidaas waaye ow yuxadu biow qaala abu bakrin albarqaniyu abu bakrin albarqani waa mustakhrajaadka iyo dadka iska lahaa ayb mustakhrajaadka laftoodana in la fiiriya wa qaala abu bakrin albarqaniyu warawaahu shucbatu wa abu cawaanata wa yaxya bnu saciidin alqaطaan can muusa aladii rawaahu muslimun muusihii uu ka wariyey muslim muusahaas waa kee muusa aljuhanigan waa kitaabka si fiican marka u feeri yaxya bnu saciidna riwaayadiisa waa tanaa uu sheegayo barqani ayb marka shucba iyo abu cawaana iyo yaxya bnu saciidin alqaطaan waxay saddexdooda ka wariyeen can muusa aljuhani aladii rawaahu muslim ayb muslim uu ka warinayo faqaaluu waxay yidhaahdeen wayuxadu bilwaawi waaw ayay ayagu wariyeen marka ayb marka riwaayaadka muslim nusakha muslim marka waxay u badan tahay ow ow iyo waawna farqi baa udhaxeeya ow waxaa ku jira marka ama yacni ama shaki ama takhyiir ama ayaa ku jira waawdiina mutlaqu ljamci oo haddii marka watuxadu ay noqoto kun darajana waa la siinayaa kun sayi-ana waa laga ridaa haddii ow laga dhigana labada mid macnuhuna marka waxau udhacayaa haddii xasanaad yani dunuub ay jirtana dunuubtaa looga tiraa haddii dunuub markaas aynan jirin oo uu tawba iyo wax lamida ku haleelayna waxaa la siinayaa markaa darajaadkii marka kutubtan aljamcu bayna saxiixeyn waxay taraan riwaayada saxiixa siday ugu dhacday ayaa iyada lagu dul istaagaa ayb ayb qaala alimaamu abu ciisa babun qala xadahanaa axmed bnu maniic wagayru waaxidi qaluu xadahanaa rawxu bnu cubaadata can xajaajin sawaaf can abi zubayr can jaabirin can الnabiy sal ly slm qaal man qaala qofkii yidhaahdo subxaana allahi alcadiim wabixamdihi gurisat lahu waxaa loo tallaalaa naklatun geedtimireed ayaa fi ljannati looga tallaalaa qaala hada xadiidun xasanun gariibun ayb madbuuca iyo laba nusqo oo khadiyo ah waxaa ku dhacday xasanun saxiixun gariibun nusakha badanaa iyo tuxfatulashraafkuna xasanun gariibun baa ku taallo saxiixun ma ku taallo ayb marka xasanun saxiixun iyo xasanun gariibun way kala duwan yihiin xasanun gariibun marka la yidhaha oon sixo la sheegin macnuhu wuxuu noqonayaa xadiidku waa xasanun lidaatihi xasanun saxiixun marka la yidhaahna xadiidku waaba saxiix marka saxiixa iyo xasanun lidaatihina saxiixa darajo sarreeya ayb marka waxaa loo tilmaamayo intaasaa ku jirta xukunka marka tirmidi ee sida soo socoto waafaqayana xasanun gariibunta ayaa waafaqayso ayb ayb laa nacrifhu ila min xadiidi abi zubayr can jaabirin ayub qaala xadaanaa moxamed bnu raafic qala xadaanaa mu'malu can xamaad bni salamata can abi zubayr can jaabirin can الnabiy sal l l slama qaal man qaala qofkii yihaahda subxaana allahi alcadiimi wabixamdihi gurisat lahu naklat ayaa fi ljannati geed timireeda jannada looga tallaalaa qala hada xadiidu xasanu gariib qala xadaanaa nasr bnu cabdiraxmaan alkuufiyu qala xadaana almuxaaribiyu wahuwa cabdiraxmaan bni moxamed bni ziyaad can malik bni anasi can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal man qaala qofkii yidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi mi-ata maratin boqol jeer qofkii yidhaahdo gufirat lahu dunuubuhu dunuubtiisaa loo dhaafaa wain kanat midla zabadi lbaxri badda xunbadeedaba ha la ekaato qaala hada xadiidun xasanun saxiix ee dunuubtana dunuubta sakaa'irta waayo ama kabaa-irtu iyada towbay u baahan tahay waxaa iyadana faham xumi noqonayso qofku inuu yidhaahdo dembiga iska gal subxaan allahi wabixamdihi baad akrinaysaa boqol jeer waa lagaa dhaafayaa sidaas inuu u fakero waa taswiif iyo amaali amaani oo marka kaadiba ah oo been ah bay noqonaysaa ta kale alimaam ibnu lqayim addaa wadawaa wuxuu yidhaahdaa adiga in lagu waafajinayo subxaan allahi wabixamdihi ma ma og tahay ma ogid adiga gacanta kuguma jirto waxaa laga yaabaa markaad dembiga samaysood ku dhiirato in ilaahay tawfiiqda uu kaa qaado ood subxaan allahi idii akrin weysaba marka ayib wayna dhici kartaa oo subxaan allahi wabixamdihi iyo adiga in la idinkala dhex galo de ilaahayna waxau dhahayaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi marka adiga i qalbigaaga waa la idinkala teedi karaa ayb dunuubtuna waxay ka mid tahay qofka maslaxadiisa waxyaabaha lagu ilowsiiyo ayay ka mid tahay marka inaad dembi ku dhiirato iskuna hallayso subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi wabixamdihidii baa qalqiilkaa gelaysa marka ama tawfiiqdii baad weynaysaa ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa yuusuf bnu ciisa qala xadaanaa moxamed bn اlfudayl can cumaarata bni اlqacqaac can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam kalimataani laba kelmadood yani laba jumlo waay waa min baabi iطlaaqi اlkalimati cala اlkalaami kalimataani laba yani jumlo laba yacni weer oo laba yacni kelimado yacni kala laba jumladood oo hadal ah laba war kuwaasoo khafiifataani fudud cala lisaani carabka ku fudud korkiisa thaqiilataani culays badan fi lmiisaani miisaanka ku culays badan xabiibataani loo jacayl badan yahay ila raxmaani allah raxmaanka agtiisa subxaana allahi alcadiimi waaye subxaana allahi wabixamdihi waaye labada kelima marka riwaayada bukhaari subxaana allahi wabixamdihi bay hormarinaysa midana subxaana allahi alcadiim ayay hormarinay qaala hada xadiidun xasanu saxiix marka subxaana allahi alcadiim tansiih baa ku jiro naqsi oo dhan baad ilaahay ka hufaysaa ta kalena subxaana allahi wabixamdihi marka aada leedahay waxay ka dhigan tahay subxaana allahi wa ana multabisun ama wanaxnu multabisuuna bixamdihi allan ama ayaan nasahayaa waa naxnu anaguna multabisuuna kuwa ku dheehan annagoo ah bixamdihi ilaahay ammaantiisa annagoo ku dheehan oo ilaahay ammaanayna marka xamdiga iyo tasbiixda waa isu munaasab tasbiixdiina naqsi oo dhan baa ilaahay looga hufaa xamdiguna kamaal oo dhan baa ilaahay loogu sugaa calaa dalika marka qofku markuu yidhaha subxaana allahi wabixamdihi sifaadkii ilaahay oo dhan ayuu ilaahay u sheegay u qiray hadday ahaan lahayd kuwa ilaahay loo sugo oo ammaanta ah iyo nuqsaanta kuwa ee ilaahay laga hufo leanna sifaadku waxay u qeybsamaan hubuutiye iyo salbiya sifaad ilaahay loo sugayo kamaal ah iyo kuwa salbiyaad oo ilaahay laga nasahayo laga hufayo labadiiba marka qofkii waa la yimid marka marka aada dhahaysa waxaa la rabaa de inaad fahamsan tahay ood istixdaarsata macnaha weyninka badan oo inaad ilaahay ku caabudaysid biasmaa'ihi wa sifaatihi ayib qala xadaanaa isxaaq bnu qala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib ayb qala xadaanaa isxaaq bnu muusa alanصaariyu qala xadaanaa macnun qala xadaanaa maliku can sumayin can abi صaalix can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal ly slama qaal man qaala qofkii yidhaahdo laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calى kuli shayin qadiir fii yowmi maalin qofkii yidhaah dhexdeeda mi-ata maratin boqol jeer kaana lahu waxaa u sugnaanaya cidlu cashri riqaabin toban luqumood isagoo xoreeyey wa kutibat lahu mi-atu xasana boqol xasano ayaana loo qoraa wa muxiyat canhu waxaa laga tiraa mi-atu sayi-a boqol sayi-o wa kaana lahu waxaana oo u ahaanaya isaga xirzan yacni dhowrsoonaan min ashaydaani oo laga dhow laga dhowro yowmahu maalinkiisa dalika kaagaas yacni fii yowmihi dalika xataa yumsiya ilaa uu ka galab galo walam yaati axadun qof la imaan maayo biafdala wax ka fiican mima jaa-a bihi waxau la yimid isaga ilaa axadun qof ma ahane camila sameeyey akhara min dalika intii uu sameeyey wax ka badan marka akhara min dalika marka la leeyahay waxaa soo gelayo dikrigaas laftirkiisa waa yani kelimadan akhara min dalika waa acam waa kelima caama waxaa soo geli karo dikrigaa laftiisa heyrkiis ee acmaalana waa soo geli karaan ayb oo maalan marka waxay tahay ninku marka uu boqol laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu uu yidhaahdo xiro haddana wixii uu ku darsado uu ku daro dikri ah dikrigu mutlaq iyo muqayad buu leeyahay boqolkan markau xiro dikri kale hadduu ku daro iyada lafteeda laa ilaha illa llah waxdahu laa shariika lahu ou badiyo ee ninkii boqolka ku xiray dee ajarkii boqolkana waa la leeyahay intan dheeraadkaana isaga ninkaani dheeraad u tahay ayb waxaa kaloo noqon karaa boqolkan intuu la yimaado acmaal kalena uu la imaado intuba waa waa suuragalay ku tahay haddii marka la yidhaahdo maya ee boqolkan lagama badi karo haddii laga badiyaana marka kii boqolkiibaa burayso ama ajar ma ziyaadadaanuusan waxba ajara ku helaynin waxay noqonaysaa marka taxakum oo biduuni daliil ah waa taxakumun biduuni daliil asalkana dikrigu waa bannaan yahay laa yazaalu lisaanuka radban min dikri llaahi tacaala buu ahaa marka qofka dikrigii tirada lahaana intuu la imaado tiradii isaga una nuqsaaminin markuu la yimaado haddana bacdigeed dikri iska sii wato oo kaa dambana marka dikrigaa mutlaq ahaan oo usii wato wax dhib ay dhibaysa male imaamu nawowina wou tilmaamay ama in acmaal kale laga wado boqolkii ninkan markuu la yimaado camal kale ninkii ku daro adiga waa kaa fiicnaana haddaadan camal kale ku darin ayb qaala wabi hada alisnaadi marka shabah kama dhexeeyo salaada ama weyse qaadka dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan duhurku waa afar ragco mid haddaad ku siyaadisaa waa baaba-e waa buray salaadaada dikrigaanuna waa buraa bay dhahayaan marka ma laysu qiyaasan karo dikrigu cibaadadiisu waa iska mutlaq iyada laakiin middan salaada yacnii meelay ka bilaabataa meelay ku dhammaanaysaa markaad dhammayso wixii kale waa ku darsan kartaa oo salaada adiga haddaadan awqaatu nahyi aadan joogin oodan ku jirin laakiin middan duhur waxay ku tahay afar ragco inay tahay hadday shan noqoto duhurba waa ka baxay iyada laakiin dikrigu haddii marka lagu daro dikrinimadii ka bixi maayo qaala wabi hada lisnaadi can الnabiy sal l slam qaala man qaala subxaana اllahi wabixamdihi miئata maratin xutat khaطaayaahu waa la dejinaya wain kanat akara min zabadi اlbaxri ba ha ahaato qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala babun xadaana mxamed bn cabdilmalik bn abi shawaarib qala xadaana cabdاlcaziiz bn اlmukhtaar wahuwa dabaaq albasriyu mawla xafsata binti siriin hiqat can suhayl bn abi saalixin can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal man qaala xiina yusbixu qofkii yihaha markuu waa beriisanaya xiina yumsihi markuu galab galaya subxaana اllahi wabixamdihi miata maratin subxaana اllahi wabixamdihi qofkii yihaha boqol jeer lam yaأti axadu qof la imaan maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha biafdala wax ka fadli badan mimaa jaa bihi waxa uu la imaado ilaa axadun qof wuxuu la yimid yani ilaa axadun qof qaala mila maa qaala wuxuu yidhi oo kale yidhi ow zaada calayhi ama ka badiyey ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib qala xadaanaa ismaaciil bnu muusa qala xadaanaa dawuud bnu الzibriqan wahuwa الraqaashiyu اlbasriyu matruuk wakadabahu اlasdiyu can maطrin اlwaraaq can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam data ywmin nabigu maalin wuxuu ku yihi liasxaabihi quluu subxaana اllahi wabixamdihi miata maratin dhaha man qaala maratan qofkii yihaahdo kutibat lahu casharan toban baa loo qoraa waman qaala casharan qofkii yihahdo kutibat lahu miatan waman qaalahaa miatan qofkii yihaahdana kutibat lahu alfan waman zaada qofkii ziyaadiyo zaadahu llahu allah u ziyaadiyo ama allah u ziyaadinayo waman istakfara allaha qofkii alla dembi dhaaf weydiistana gafara lahu qaala hada xadiidun xasanun gariibun ayb marka xasanun gariibun buu ku tilmaamay maca dalika nin matruugana waa ku jiraa waa un tasaahulka leanna ninkan matruuga xadiidkiisu xataa ictibaar iyo shaahid iyo dee dabcan ma gelayo qala baab xadaanaa mxamed bnu wasiirin اlwaasiطiy marka sidaas waxaad moodaa de nusuusta caamka oo alxasanatu bicashri amhaaliha iyo ayuu waafaqsan yahay haddana laakiin isagii hadda waxba u tari mayso lanna waa riwaayatu matruukin maطr alwaraaq laftiisana daciif اlxadiid weeyaan mukhaalafana xadiidkani waa ku jirtaa ayb oo isagoo min xadiidi ibni cumar oo min qowlihi ana waa la wariyey ayb oo mararka qaar qowlka ibni cumar ay ka dhigayaan haddana rafci iyo waqfi baa marka la yskugu khilaafay ayb qala bab xadaanaa mxamed bnu wasiirin اlwaasiطiyu qala xadaanaa abu sufyaan alximyariyu whuwa saciid bnu yaxya bni mahdiy alxadaa alwaasitiy saduuq wasط bukhaari iyo tirmidi baa u wariyaan can iضaxaaq bni xumrata xumrata weeyaan xamzata ma aha ayb wa huwa adaxaaq bnu xumrata almluukiyu alwaasitiyu ضaciif rawaa lahu tirmidiyu faqad can camr bni shucayb can abiihi can jadihi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam man sabax allaha qofkii ilaahay tasbiixsado mi-atan boqol bilghadaati aroortii wa mi-atan boqol bilcashiyi galabkii kaana kaman xaja mi-ata xaja wuxuu la mid yahay qofkii boqol xaj xajiyey oo kale waman xamid allaha mi-atan bilghadaati wa mi-atan bilcashiyina kaana kaman xamala calaa mi-ati farasin boqol faras nin waqfay fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku waqfay buu la mid yahay aw qaala ama wuxuu yihi hazaa mi-ata gaswatin boqol duulaan duulay waman halala allaha qofkii laa ilaha illa allahu yihaha mi-atan bilghadaati boqol aroortii wa mi-atan bilcashiyi boqol galabkii kaana kaman actaqa mi-ata raqabatin min waladi ismaaciil xoreeyuu la mid yahay boqol ilmo ismaaciil min waladi ismaaciil carab ah waman kabara allaha qofkii allahu akbar yihaha mi-atan bilghadaati wa mi-atan bilcashiyi lam ya'ti ma imaanayo fii dalika alyowmi maalinkaasi axadun qof la imaan maayo biakhara wax ka badan mima ataa wuxuu la yimid isaga ilaa man qaala qofkii yidhi maahna midla maa qaala wuxuu yidhi oo kale ow zaada calaa maa qaala ama ka badiyey waxay uu yidhi xadiidkanna marka adaxaaku bnu xumra ayaa ku jira waa daciif laakiin nasaa-i ayaa lagu mutaabaceeyey oo camr bnu shucayb can abihi can jaddihi ayuu ku yimid waxaan ujeedaa isaga marka daxaagan can camr bni shucayb ayaa waa mutaabaco ayuu haystaa cinda الnasaa-i ku sugan ayb oo iyo طabaraani ay soo saareen min طariiqi اlأwsaaciyi can camr bni shucaybi can abihi can jadihi marka isaga daciif waayo waa iska kabma qala hada xadiiث xasn غrيb qala xadaثna الxuseyn بn الأswad alعijliy الbغdاadiy qala xadaثna yaحya بn آdم عan الxasn bn صاlح عan abi bشhri abu bشhr hada شhayk الxasn بn xay majhul rawى lah التirmidiy faqط عan الزhriyi qala تaصbixaة fي ramaضaana taصbix ramaضaan dhexdeed dhacdo oo la taصbixsado afdalu min alfi tasbiixatin kun tasbiixay ka qeyr badan tahay fii gayrihi ramadaan keyrkii ku dhacdo hadalkanna marka dee zuhri kama ansixin oo ninka ka warinayo waa majhuul cilada marka sidaasay tahay qaala baabun xadaثna qutaybaة bnu saciid qala xadaana xadaثna اllayثu can اlkhaliil bni murata wa huwa alkhaliil bnu murata الdubaciy اlbصriy ضaciif rawaa lahu tirmidiyu faqط can أzhar bni cabdillaahi wa huwa alxaraaniyu saduuqu takalamuu fiihi linasbi can tamiimin iddaariy laba cilaba marka waa haysataayoo khaliilkaasoo daciifa iyo ashar can tamiim ashar lam yasmac min tamiim meeshaana marka inqiطaac ayaa ku jiro can tamimin iddaariyi can rasuuli اllahi sal ly slam anahu qaal man qaala qofkii yihi ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah ilaha waaxida axada samada lam yatakid saaxibatah wala walada walam yakun lahu kufuan kufwan axadu cashara maraatin qofkii yihaha kataba allahu lahu arbaciina alfa alfi xasana afartan kun oo kumaad waa afartan malyan oo xasano ayaa loo qoraa isnaadka marka dacfi baa ku jira qaala hada xadiidu gariib laa nacrifu ila min hada اlwجhi wاlkhaliil bnu murata laysa biاlqawiyi cinda asxaabi اlxadiiثi qala mxamed bnu ismaaciil huwa munkar اlxadiiث qala xadaثna isxaaq bnu mansuur qala akbarana عaliy bnu macbadin wahuwa الraqiyu hiqaة faqiih qala xadaثna cubaydالlahi bnu camri الraqiy wahuwa abu wahbin اlأsadiy hiqaة faqiih rubama wahim can zayd bni abi unaysata wahuwa aljazariyu hiqat lahu afraad can shahr bni xawshabin can cabdiraxmaan bni hanmin can abi darin ana rasuula اllahi sal ly slama qaal man qaala qofkii yihaha fii duburi salaati اlfajri salaada subax gadaasheeda wahuwa isaga oo haanin mid laabaya ah rijlayhi labadiisa lugood wahuwa haanin mid laabaya isagoo haanin waa ismu faacil waana haaniyun asalka haaniyun ya-di baa la gooyey tanwiin baa marka ciwad loogaga dhigay marka macnuhuna waxay tahay wahuwa isaga oo haanin mid laabaya ah rijlayhi labadiisa lugood see u laabaa marka waa sidii oo ataxiyaadka ufadhiyey ayuu ufadhinaya qabla an yatakalama intuunan hadlin waa salaamo noqsaday sidii buu u fadhiyaa qofka markaa yidhaha laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wa yumiit wa huwa calaa kuli shayin qadiir cashra maraatin toban jeer kutibat lahu cashru xasanaat toban xasanaad loo qoraa wamuxya canhu cashru sayi-aat toban sayi-aa laga tirtiraa warufica lahu cashru darajaat toban daraja kor loo qaadaa wakaana yowmahu dalika kullahu maalinkiisaas oo dhan wuxuu ahaanayaa fii xirzin min kulli makruuh mid markaa yacnii dhowrsoon mid dhowrsanaan mid ku dhex jiro wax kastoo la naco yacnii u ka dhowrsanaado wa xurisa min ashayطaani shayطaan ayaa laga ilaaliyaa walam yanbagi lidanbin walam yanbagi mana u haboono lidanbin denbi an yudrikahu inuu halaago yudrikahu yacnii inuu haleelo ou halaago fii dalika alyawmi maalinkaasi ilaa shirka billahi shirkiga ma aha dembi aan shirki ahayn qofkaasi ma halaagayaan isnaadka inkastoo shahru bnu xawshab uu ku jiro haddana idiraabna uu ku jiro ayb idiraabna marka uu ku jiro haddana maca dalika tirmidi wuxuu yihi qaala hada xadiidun xasanun saxiixun gariibun riwaayaad marka nasaa-i iyo axmed ay warinayaan yaa jirto ku xoogoobaya idiraabkuna marka waa idiraab oo nisbi ah waayo marka laga hadlaayo riwaayada shahru bnu xawshab ayb ama ruwaadda kale iyagu wax ma laha qaala baabu jaamici dacawaati can الnabiyi sal l slama ducooyinkii nabiga sal l slama urursanaa caddaynteediibu u baab yahay qala xadaثna jacfar bn mxamed bn cimraan aلhaclabiyu اlkuufiyu wahuwa صaduq qala xadaثna zayd bn xubaab wahuwa اlcukliyu can malik bni miqwl can cabdillahi bni buraydat alslamiy can abihi qaala samica الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama rajula nebigu nin buu maqlay yadcuu ilaahay tuugaya wahuwa yaquulu isagoo dhahay allahuma inii as'aluka bianii ashhadu anaka anta allahu laa ilaha ilaa anta alaxadu الsamadu aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad qaala wuxuu yihi faqaala waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laqad sa'ala allaha ilaahaybu wuxuu ku su-aashay bismihi lacdam magaciisii weyninka badnaa alladii idaa duciya bihi ajaab kaasoo haddii alla lagu baryo uu ajiibayo waidaa su-ila bihi acطaa haddii wax lagu su-aashana uu siinayo qaala zaydun zayd wuxuu yihi fadakartuhu lizuhayr bni mucaawiyataan u sheegay bacda dalika intaa kadib bisiniina sanado zuhayr bnu mucaawiya ayaan u sheegay ayuu leeyay zayd ayaa dhahay bacda dalika bisiniin faqaala wuxuu yihi xadaanii abu isxaaq can malik bni miqwal ayb qaala zaydun uma dakar uma dakartuhu lisufyaan ayaan u sheegay sufyaan haddana faxadaanii can maalikin buu igaga sheegay marka xadiidkan waa saxiix alxaafid almundiri kitaabkiisa talkhiisu sunan sunan abi daawuudka talkhiiska uu ku sameeyey mukhtasarka waxa uu yidhi qaala shaykhuna alxaafidu abulxasan almaqdisiyu wuxuu yidhi wahada isnaadun laa madcana fiihi isnaadkani marka waa isnaad aan wax madcan iyo durid aynan ku sugnayn walaa aclamu anahu ruwiya fi hada albaabi xadiidu ajwadu isnaadin minhu xadiid isnaadkiisu kan ka wanaagsan yahay oo baabkan lagu wariyeyna ma ogi baabkuna wuxuu ujeedaa axaadiidta ismul acdamka sheegto ayb ayb marka wuxuu yihi wahuwa yadullu calaa buطlaani madhabi man nafa lqowla bأna lilahi isma huwa lismu اlأcdam wuxuuna xadiidkan naqdinayaa buu leeyahay madhabta ama dadka qabo dadka diidayo ismu lacdam ma jira dhahayo asmaada alle yani ismu lacdam ama asmaa sidaas oo kale ah ma jirta dadka dhahayo ayaa xadiidkani uu radinaya marka ilaahay marka ismu lacdam wuu leeyahay isma yani ismu llahi lacdam ayb leanna nebigu wuxuu leeyahay laqad sa'la allaha bsmihi اlacdam aladi ida duciya bihi ajaab waida su-ila bihi acطaa ayb qala hada xadiidu xasanu gariibu qala warawaa shariiku hada اlxadiiثa can abi isxaaqa can ibni buraydata can abihi wainama akadahu abu isxaaq can malik bni miqwal shariik marka abi isxaaquu ka wariyey can ibni buraydata ayuu yihi can abihi waana qalad abu isxaaq xadiidku hal sheekh buu u lahaa waana malik bnu miqwal qala xadaثna cali bnu khashram qala xadaثna ciisa bnu yunus can cubayd اllahi bni abi ziyad alqadaax wahuwa almakiyu laysa bilqawiyi can shahr bni xawshab can asmaءa binti yaziid ana nabiya sal ا l slama qaal ismu اllahi اlacdam fi haatayni ilaayatayni buu ku jiraa wailaahukum ilaahu waaxidu laa ilaaha ilaa huwa araxman اraxiim iyo faatixati ali cimraan aliflaamiim allahu laa ilaha ilaa huwa alxayu اlqayuum qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabun marka xadiidkan isnaadkiisa dacfigaa baa ku jira cubaydullahi bn abi ziyaad madbuuca xadiidkan wuxuu yimid xadiid aan soo dhaafnay gadaashiisa baabkii haddana soo dhaafay xadiidkii u dambeeyey ayuu ku xigay yacni kutubta madbuuca sidaasay u dhigeen xagga tartiibta laakiin makhduudaadku sidana kanu meeshan uu uga yaalay qaala baabun xadahanaa qutaybatu qala xadahanaa rishdiin bnu sacdin can abi hani wahuwa xumayd bnu hani laa ba'sa bihi can abi caliyin اljanbiy can fadaalata bni cubaydin qaala baynaa rasuulu llahi sal ly slam xilli nebiga qaacidun mid fadhiya ou ahaa id dakala rajulu nin baa soo galay fasallaa faqaala allahuma kfir lii warxamnii faqaala rasuulu llahi sal ly slam cajilta ayuha lmusali waa degdegtay midkan tuka midkan tukanayo idaa sallayta haddaad tukanayso faqacadta faxmad illaaha bima huwa ahluhu alla ammaan wasalli calaya igu salli korkayga ku salli uma adcuhu dabadeed ilaahay bari qaala uma sallaa rajulu aakharu baa tukaday bacda dalika faxamid allaha wasallaa cala nabiy sal ly slam faqaala lahu nabiyu sal ly slam ayuha lmusali udcu hadda ilaahay bari tujab waa lagu ajiibayaa qaala hada xadiidu xasan waqad rawaahu xaywat bnu shurayx can abi haani'in ilkhawlaaniy marka rishdiin ibnu sacdin dacfigii ku jiray mutaabacadii rishdiin marka waa la mutaabaceeyey xaywat bnu shurayx baa mutaabaceeyey can abi haani xadiidku saasuuna marka saxiix ku yahay qaala wa abu haani'in ismuhu xumayd bnu hani wa abu caliyin aljanbiy ismuhu camr bnu malik qala xadahanaa maxmuud bnu gaylaan qala xadahanaa almuqri'u qala xadahanaa xaywat bnu shurayx qala xadaanii abu hani ana camra bna malikin ana camra bna malikin iljanbiya ahbarahu anahu samica fadaalata bna cubaydin yaquulu samica anabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu maqlay rajula nin yadcuu fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda ducaysanay falam yusali cala nabiy sal l slam nebiga kuma salinin faqala nabiyu sal ly slam cajila hada kan waa degdegay uma dacaahu faqala lahu aw ligayrihi ida sallaa axadukum falyabda' bitaxmiid illahi wahanaa'i calayhi uma liyusali cala nabiy sal ly slam uma liyadcu bacdu bima shaaa salliga marka inuu rukni yahay bacd alculamaa xadiidka ay ka qaataan iyo ayb inkastoo masaladaasi marka un khilaaf uu ku jiro beyna ahli اlcilmi qala hada xadiidu xasanu صaxiix nusaqa qaar marka waxay qorayaan xadiidun saxiix bis ayb laba nusqaa marka waxay qoraya iyo nusqada mubaarak fuuri xasanun saxiixun qaala baabun xadahanaa cabdullaahi bnu mucaawiyata aljumaxiy wahuwa abu jacfar albasriyu hiqat mucamar qaala xadahanaa saalixun ilmuriy wahuwa daciif wahuwa daciifun can hishaam bni xasan wahuwa alqurduusiyu can moxamed bni siriin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam udcu llaha ilaahay tuuga wa antum muuqinuuna bilijaaba idinkoo ah kuwa yaqiininayo in la idin aqbalayo waclamuu ogaada ana allaha alla laa yastajiibu ducaaan man ducaa'an waclamuu ogaada ana allaha alla laa yastajiibu inuunan ajiibaynin ducaa'an duco min qalbin qalbi inuunan ka ajiibaynin haafilin dhoohan hilmaansan laahin oo ciyaaraya iska dheeldheelayo qaala hada xadiidun gariibun laa nacrifu ilaa min hada lwajhi marka ducada de waxay rabtaa marka qofku inuu soo jeedo oo uu damcaayo in la aqbalaayo oo uu istadaruc sameynayo oo waxa uu rabbi ka baryayo oo mustaxdir uu yahay oo qalbiga ku hayo ayb qala hada xadiidu غaribu la nacrifhu ila min hada اlwجhi qala samictu cabaasan اlcanbariya yaqulu اktbuu can cabd llahi bni mucaawiyaةa اljumaxiy fainahu hiqat qala babun xadaثna abu kurayb qala xadaثna mucaawiyat bnu hishaam can xamزaةa الzayaat waa qaariyi can xabib bni abi haabiti can curwata can caaئishaةa qaalat kana rasuulu الlahi sal اه ly slm yaqulu allahuma caafinii fi jasadii wacaafinii fi basarii ilaahu aragga iyo caafi wajcalhu wajcal ilaahu ka yeel hu aragga alwaarita midka dhexlaya ka dhig minii aniga i dhexlayo macnaha laga wadaa waa maxay ilaahu araggayga mid i dhaxla ka dhig macnuhu waxay tahay marka aan duqoobo jirkayga xawaastiisa iyo xubnaha kale ee dacfigooda iyo taagdarada ku imaanayso quwadii xubnahaas ku jirtay ilaahu araggas ka dhig mid dhexlo yacnii araggaygu jirka kale quwadiisa ha dhexlo waay haadaa marka waxay kutusay aragga qiimaha uu leeyahay aragga iyo indhaha yani qiimaha ay leeyihin wajcal ilaahu ka dhig hu basarkii araggii alwaarita midka dhexlaya minii aniga i dhexlaayo xubnihii kale quwadooda iyo xooggooda mid dhexlaa ka yeelay laa ilaha ila allahu alxaliimu اlkariim subxaana allahi rabi اlcarshi اlcadiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin xadiidkan marka xasanun bishawaahidihi qaala hada xadiidu gariibu qala samictu muxamada yaqulu xabiibu bnu abi haabiti lam yasmac min curwata bni الzubayr shayئa ayb hada akhiruh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed